marka hadda aan soomaali ka dee xagga diinta maanta oo dhan kama aanan hadlin ku gunaanado sida ilaahay wax u abuuro aan ku gunaanado iyo sifaalayaal badan kolkii axadee bahay inuu uuma uu damcado wuxuu u unkaasamay dhigaa orka lagu maqliyo dareen uriyaha sankiyo afkeenniyo koodadkiyo indhaha iyo daamankiyo saablaydiyo uurka iyo labada adiniya gacmaha intaasoo suuraysa aftaan dhadigyo labo intaasoo suuraysanbaa ilaahay lafta uu gashaa carruurtana oohintaa rabbigay uga dhigay afkarad way ogaataa hooyadii inuu intifaaxsi rabo iyo soomaaliha iyo heladaa kolkaada shahaadataa rabbigay u ka dhigay islaam shanteenna arkaanta iyo lixdeenna iimaanka iyo maxay aayaduhu dhaheen ilaahay uuna faray rasuulkeennuna akiday xadiisyadu aamineen aqoon waad leedahaye intaamaad ku camal fashaan berigii asxaabihii midgoonow nebigayaga kuwii inkiree kufriyey qoonkii abujahal lahaa kolkii in la dilo xugmeen adeeradii lagaga baqay iblays ka yimid shirkii haddaaba shan wiil ka madha iday maadu wada dishaan kolkuu arrintii ku daray kolkii aqbalkii ku dhacay kolkay aqalkii tageen kolkay sayid cali arkeen yidhaahdeen maxamed aaway kolkuu yidhi maanan arag kolkay raadkii eriyeen abbakor iyo nebigayagu kolkay godka aamineen abeesadii guurtaye abbakor lugta raamsatee ilmada kurulee ka timid inuu aa kuru yidhaah adkaysiga uu ka biday ogaaday rasuulkayagu abeesadii tuurayu abbakor gacantii mashee ilaahow caafi yidhi iblayskii jiray markaa ogaada inaanu dhiban inaada shahaadataan maxaad ku ilowsan tihin inayda is aamintaan maxaad ku ilowsan tihin inaad axdi yeelataan maxaad ku ilowsan tihin ilaahay in laga cabsado maxaad ku ilowsan tihin islaamnimada iyo sharciga maxaad ku ilowsan tihin wuxuu yidhi ilaahay wuxuu yidhi ilaahay addoommada ana iskale adashooda kii jara adduunkooda kii dhaca ka dheeraa agtaydii wuxuu yidhi ilaahay xanta kii abaabula macsiyada u coofoga alla kama cabsoodaha alla caasigoo idin alla caasigoo idin uur daalacdaan ahay waan idin ogsoonahay ka dheeraa agtaydii wuxuu yidhi ilaahay naf haddaan ifka u dayn udgoonow rasuulkaan ka tageen adduunyada wuxuu yidhi ilaahay afartan iyo tobankiiyo boqolkaan anigu dhigay aayadaha tirada guud afar jeer lix laba rogay ka akhriyeen ku camal falin itixaanki wuu dhacay wuxuu yidhi ilaahay anigaa irsaaqdiyo anfaciidna bixiyo bangi iga idlaaniin waxaad iibsanaysaan amaad iibinaysaan in kordhisa hasaarina wuxuu yidhi ilaahay ina aadmi tala xume qalbigiinna ooda ah engeganeen qoyaynbaa idin seejin aakhiro dharaartii adkayd baa yoolka aad arkaysaan wuxuu yidhi ilaahay ma idaa silsilad baad arkaysaan maqlaysaan oon idiin akhriyayaa arliga iyo samadaba anaa duubi idin idhi rabbigiinni baan ahay awxaalahaa idhi in yar iyo in badan baa ninba camal ku iibsado ma ilaabe qorayaa wuxuu yidhi ilaahay awlaaddii xalaaliyo sunnaha mu'akidka u dhaca sunnaha mu'akidka u dhaca aniga ka raalli ah aan ku khatimo iqra' ilaahow ilaah kale ma jiro adiga mooyaane adiga ayaa awoodli uun cid kale amar ka yeelin aakhariya adduunkaba adaa yeeshay idilkood iqra' waxay u timid inay bartaan aadamaha nool waxa alifka badan loogu daray waa umuur culus aqrina waxaad rasuulka ugu tidhi waa farriin adag kamaad qarin addoommada inaad eeddahoo tahay allahuma salli wasalam caleyh wallahu caleyh wasalam waxayla tahay wax laga dambaysin karaa ma jiro xadiiska iyo aayadaha qur-aanka ah ha ku dhammaato cajaraddu si dadka islaamkii kolkay cajaraddu dhagaystaan ay dhagaystaan marka dambe qalbigooda wax ugu haro sidaas ayaa cajaraddu ku dhammaatay